xaqiiga uma badno oo dad shacab oo caruur iyo dumaray u badan oo halka wax ku noqday weli assessmentkiina ku jiraa insha allah saacad wasiir wararka aanu helaynaa waxay sheegayaan in sideed qof ay ku dhinteen taas ma xaqiijin kartaa sideed qof hadda waa ka yihiin dadka hadaa ku geeriyooday de anagu raboorkaanu hayno weye waxyaabaha wararka sida aad usan tahayn misinformationka waa iska jira oo marka warmeel wax ka dhacaan afartan kun oo war oo kala duwan baa soo baxaya official lineku ma aha sideed laakin intaa tirada intaa waa ka yarta marka tirada rasmiga ah ee dhimatay waa imisa waxaa kaloo la sheegayaa inuu sarkaal ku jiro la dilay carabta ma jiraan warkaada markaas waxaad leedahay sarkaalkaas in la dilayna ma jirto tirada runta ahina maaha sideed maya deersheka warku sidaa maaha war xilligu xilliga dambay ahayd weerarkuna dad masaakiin oo meel controola joogay oo halkaa lagu celinayay si loo baaro muxuu ahaa sida cayadaa dadku markay baawartu ka yimaadaan distance fog waxaa lagu joojiyaa controolada halkaasaa dadka marka lagu baaraa si looga eego waxyaabaha kontrabanka ah wixii amni dara ah dadkii halkaa joogay oo shicibkaha oo iska masaakiinka oo dadka dhib ku dhacday markaas wax dib ahi askartiina ma soo gaarin miyaad leedahay annaga ciidankeedu ma soo gaarin wax dhigi ma soo gaarin ciidanku waa tageen waan intii joogteen aad bay isaga difaaceen iyaga ayaa runtii dhaawacooda iyo muxuu ahaa dhaawac iyo jab soo gaaray halkaana farxadkoodii weliba musu daba jiro markaas wasiir bal ma noo sheegi kartaa khasaaraha dhimashada ah iyo dhaawaca dad soo gaaray meesha ka dhacay anagu intaanu hayno waa saddex dumar ah laba caruuro yaryar oo laba caruur yaryar yihiin intaas waa shan meela kaa iyaga ka dhintay oo lixa khasaaraha guudeeya iyo lix iyaga ka dhaawacantay intaasaanu hayno waxaad ii sheegtay in ay nimanku weerarka gaadmadaa soo qaadeen xilli habeena bar controlla wuu ka dhacay marka xilligaas meesha ma askarunbaa ku sugmaysa shacabna waa joogay shacabkuse maxay ka qabanayeen controolka laga soo galo magaalada waxaa caadadaa in dadka markay yimaadaan gawaaridu distance ka yimaadaan oo xiliyaduna xiliya dambe yihiin magaalada laguma soo daayo halkaasaa lagu hubayaa lagu baaraa intii halka ay joogaan halkaas joogaan subaxnimada ayaa markaa dib loo celiyaa loo fasaxaa wixii markaa la baaray marka dad halka isugu yimid oo isku soo gaaray lagana shaqeynayo amnigooda iyo si maaragtay dad la hubo inay galaan magaalada waan ahayn aanu kusoo gabanji wasiir waxaa jira in ciidankiina uu tababarka helo taliska maraykanka ee africa sidoo kale waddanka istoka imaaraadka carabta ayaad ka heshaan tababar weeraradana way soo noqnoqdeen meeshan dhowr jeer ayaa lasoo weeraray galgalo ayaa laydinka soo weeraray sidee wax u khaldan yihiin mar tamartiina intaasa ciidamada hadda adigu aad sheegayso weriye anagu ciidanka meesha loo difaaca waa ciidanka puntland ciidanka puntlandna iyaga ayaa
laakiin de wasiir weeradan waa soo noq noqonayaan sida aada og tahay weriye wadanka adigu ay joogto reer galbeedka ah waxaan nabadiidka waa ka jira iyaga oo awood ciidan iyo awood boliis iyo awood investigation iyo waxaba leh waxaas mar walba ka dhacaan nabadiidkuna waa inuu mar un guuleysto one time uu helo meel uu jugsiyo kabacdina laakiin toos foolka fool dee wax kugu imanaya maaha laakiin saad wadamadan aad carabka ku dhufatay dee ka hortag ayaa la sameeyaa qorshe ayaa la sameeyaa idinka qorshe ka hortaga iyo inaad wax bedeshaan oo ay weeraradan soo noqnoqonaya aad bal ugu yaraan ay yaraysaan ma samayn kari weydeen weeraradan annaga buntland ahaan markaan ka hadalno weerarada saad u sheegaysa maaha lagu soo noqnoqdaan waxaana waa wax once once in time marmar soo noqda wey oo dhifa maaha mar wax walba iska soo noqda qorshana waa leenahay qorshaheegana maaha wax idhaacada laga sheego